إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحن كده حجرني في سورة آل عمران weliba waxaan ku dhex jirnay khaswatu uxud yani aayaadkii ka hadlayey ayaan ku dhex jirnay aayaddan aayaddii ka horeysay waxaan ku soo aragnay nebiyullaahi moxamed oo la farayo washaawirhum fi lamri dadka mu'miniinta ah kala showr arrimaha u baahan ra'yiga iyo fikirka iyo maaragtay yani talada u baahan haddaysan waxyi ahayn kala tasha baa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka shuurada waxaan ka hadalnay shuuradaasaan wax yar rabaa inaan ku laabto shuurada filislaam marka la yidhaahdo waa shay wanaagsan waay laanna nebigana waa la faray calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta markuu rabbi tilmaamayena wuxuu ku tilmaamay waamruhum shuuraa baynahum way ka tashadaan amaa maanta waxa la isticmaalo oo baarlamaanaadka oo kaleeto sidaad ogtihiin waxay ku magacaabaan majlis shuuraa bay ku magacaabaan laakiin majlis shuuraa ma aha aabkay ugu talagaleen baarlamaanaadku waxay u bixiyaan waa majlis tashriic bay u yaqaanaan majaalista wax jidayso oo taxliil iyo taxriim iyo kulli wax walba iska leh waa majliskaas waay shuuradana sidaa ogtihiin waxaa weeye nebi moxamed markuu joogay calayhi salaatu wasalaam waxii baa ku soo degi jiray wixii fakar u baahan buu dadka kala tashin jiray dad shuuro ahoo la magacaabo hebel iyo hebel iyo hebel la yidhaahdana waxaa ka jira waktigii cumar radia allahu canhu yani la dhaawacay oo dhimashadiisi inay dhawaatay u arkay oo dhowr nin magacaabay ayagana wuxuu u magacaabay lixdaas nin wiilkiisana cabdullaahi bni cumarna uu toddoba uga dhigo saxaabadii ah inay iska soo dhex saaraan qofka muslimiinta madaxda u noqonaayo intaasaa loogu talagalay haddii ay dhammaatay oo ay cusmaan ibni cafaan ay doorteen yani cusmaan baa ka mid ahaa cali baa ka mid ahaa markii ay doorteenna hadda shuuradii waa dhammaatay marka shuurada asal ahaan waxaa la rahaa ninka qaa'idka muslimiinta madaxda u ah cidduu raba inuu la tashado oo u arkay inay maslaxad tahay laakiin in la yidhaahdo hebel iyo hebelaa joogo oo shuuray lacag u qaataan iyo ma jiro laakiin tan baarlamaanaadka caalamka maanta waxaa la yidhahdaa majaalis tashriica la yidhahda waxbay jideeyaan diinta islaamkana waa dogtihiin tashriica ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala cid kaloo tashriic iska leh ma jiro marka farqigaasay kala leeyihiin majaalis shuuraa iyo majaalista baarlamaanka la yidhaahdo farqigaasa u dhaxeeyo muslimiinta inaan ku baraarugnayn u baahan tahay majlisu tashriic ma yaqaan islaamka dad wax jideeyo maxaa yeeley wixii naloo jidayn laha waa naloo jideeyey kitaabka ilaahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo shaarixa lilkitaab ahay wa kafa intaasaa nagu filan wey amaa wixii ra'yi iyo tala u baahan ninka muslimiinta madax madax looga dhigaa cidda uu arkay inay maslaxad iyo wanaag ummadda u taraysa ra'yigiisa bitaana saalixa ayuu samaysanayaa wey in yansurkum allahu falaa haaliba lakum in yansurkum allahu hadduu allah idiin gargaaro waa aswat uxud aan ku dhex jirnaa mu'miniintiiyey falaa haaliba lakum cid idinka adkaanaysaahi lama arka weeyaan yani in yansurkum allah waa jumla musta'nafa oo waxaa la yidhaahdaa waa hadal la bilaabanayo loona bilaabayo lita'kiidi atawakuli waalxadi calayhi ila ilaahay sooma dhihin aayaddan aayaddii ka horraysay faidaa cazamta fatawakal cala allah in allaha yuxibu almutawakkiliin tawakulkaasaa lasii xoojinaya mar haddaad rabbigiina tala saarataan in yansurkum allah allah hadduu idiin gargaaro oo rabbi nasrigiisa ou idin siiyo muslimiintiyey falaa haaliba lakum falaa haaliba mid adkaanayo lakum idinka idima sugnaanan idinka idinka adkaanayo yani falaa axada yaqlibu calaykum weeyaan qof idinka adkaan karaa ma jiro wax alla wixii ardada dusheeda saaran hadday isku tagaan inay kula dagaalamaan oo ka adkaadaan mar hadduu rabbigaaga kuu gargaarayo cid wax kaa qaadi kartaahe ma jirto maxaa yeele muslimiinta yowmu badrin ayagoo yar oo cadadkoodu yar yahay yaa cadowgoodoo saddex jeer kusoo labalaabmo ayaa ilaahay guushi ka siiye subxaana wa tacaala weyaan marka nasriga ilaahay baa hayst waxay la mid tahay yani aayaddii aan soo marnay waman nasru ila min cindi illaah yani taasay soo mar yani la mid tahay wy waman nasru ila min cindi illahi alcasiizi alxakiim aayaddaasay la mid tahay gargaarka ilaahay baa iska leh qofka u gargaaro ayaana maaragtay qofka liibaanay ah weyaan oo guulaysanayo wain yakdulkum hadduu rabbi idin hoojiyo oo yani nasriga uu idinka idinka manxiyaa loo jeedaa lanna alkhudlaanka waxaa la yidhahdaa waa tarku lcawn xagga luqada marka lagu fasirayo gargaarkaadii kaalmadii oo laga tago lagu gargaari lahaa ka tegisteedaasa khudlaan la yidhaahdaa marka hadduu rabbi subxaanau watacaala gargaarkiina ka tago garabkiina uu ka baxo uusan idiin gargaarin wy sida maalan yani badaroo kale ilaahay uu idinku sameeyey oo gaaladii waxaan ujeeda uxud oo kaleeto oo gaaladii libta siiyo idinka laydinka adkaada muslimiinti wain yakdulkum hadduu allah idin hoojiyo nasrigo idinka manciyo idiin diidana faman daa faman waa kuma daa midka alladii kii ah yansurukum idiin gargaarayo min bacdihi ay min bacdi khudlaanihi hoojintiisa oo rabbi idin hoojiyo nasriga idiin diiday dabadeed yay tahay cidda idiin gargaaraysa weyaan mar hadduu rabbi nasriga kuu diido gargaarka uu kaa ceshtaahi yaa kuu gargaaraya ma jiro cid kale kuu gargaari kartaahi lama arko wey marka faman da ladii yansurukum istifhaamkaas waxaa la yidhahdaa waa istifhaam inkaariya la yidhahdaa istifhaam inkaariya taasaa loo jeedaa wey faman daa waa kuma alladii kii yansurukum idiin gargaarayo min bacdihi hoojintiisa allah uu nasriga idinka hoojiyo idinka manciyey dabadeed yay tahay cidda idiin gargaaraysaa marka cid idiin gargaari karta lama arka mar hadduu rabbi nasriga kuu diido idan gargaarka iyo nasriga waxa weeye biyadi illaahi subxaanahu wa tacaala allah gacantiisay ku sugan tahay cidduu doono u siiya cidduu doonana waa u diidaa allah subxaanahu wa tacaala wey wacala allaahi allah falyatawakal ha tala saarteen almuminuuna dadka ilaahay rumaysan subxaana wa tacaala muminiinta allah un ha tala saartay laa calaa hayrihi subxaanahu wa tacaala cid alla ka soo hartay yaynan taladooda u dhiibanin taladaada ilaahay u dhiibo amarkaada u tafwiidi isagaa kugu filan allah subxaana wa tacaala waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuh qofka ilaahay tala saartaa isaga kaafigiisao ku filan weyaan marka taladaada ilaahay u dhiibo haddaa mumin tahay weyaan وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي نبي وما أهان يعني ما كان ذا واتي أن وحبة الصومرني يعني وحا لو جيدا يعني ما ينطغي وما يصح ساسا لو جيدا وحصورة قال ما هذا يروك لوي وما كان ما أهان للنبي النبي سورة قال وما mana habboona an yaqulla inuu khiyaano oo haniimada uu khiyaano nebi wax suuragal ahoo ka ansaxayo dhacayaahi ma aha ambiyada ilaahay nebi ambiyada ilaahay ka mid inuu khiyaano sameeyo waman yaqlul qofkii khiyaano sameeyo oo haniimadii khiyaanaa ya'ti wuu imaani bimaa shay buu la imaani ya'ti wuu la imaani bimaa halla wixii uu khiyaanay ayuu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la imaanayaa weeyaan alguluul marka waxaa la yidhaahdaa waxay culammadu yidhahdaan alguluulu waxa weeye fi lmaqnami khaasatan guluul marka la yidhaahdo haniimada oo la khiyaano alkhiyaanatu fi lghaniima xoolaha gaalada muslimiinta ay ka soo helaan oo jihaad fii sabiilillahi ay kaga soo helaan xoolahaas khiyaanidooda la khiyaanaa ayuu guluulka lafdiga la yidhahdaa khaas ku yihiidhaan mufasiriintu saasaa la yidhahdaa marka laba qiraa'aba culummadu way akhriyeen an yaqulla yacni qiraa'adan waxaa akhrinaya an yaqulla la yidhaahdo waa ibnu katiir iyo abu camar iyo caasim ayaa waxay akhriyaan an yaqulla oo ficilka musamay ka dhigaan yani ficilka waxay ka dhigaan almabniyu lilfaacil marka nebi suuragal uma aha inuu khiyaano khiyaano oo haniimadii ku sameeya oo wax ka xadaahi wax suuragala ma aha macno la qiraa'o labaad baa jirto oo yani qiraa'ada qiraa'aadka intooda culammada quraa'da intooda soo hartay yani afarta kale saddexdan hadda aan sheegnay ibnu katiir iyo abu camar iyo caasim mooye afarta kaloo soo hartay oo yani maarata jumhuur qura'a waxay akhriyaan ficilka an yuqalla bay akhriyaan oo waxay ka dhigaan mabniyu lilmajhuul ficilkii waxay ka dhigaan ficil majhuula oo maaragtay yani muhayiru siiqay ka dhigaan ficilka mabniyu lilmafcuula la yidhaahdaa ama muhayiru siiqa ama mabniyu lilmajhuul wixii aad tidhaahdaba sidaasay ka dhigayaan marka macnihii wuxuu noqoni markii majhuul laga dhigaa ficilka wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin wax suuragalna ma aha an yualla khiyaano in loo nisbeeyo yani an yunsaba ila lguluuli wy khiyaano in loo nisbeeyo yani oo maaragtay mid khaa'ina laga dhigaahi wax suuragala ma aha weeyaan waxay leeyihiin ibnu cabaas oo kale marka uu maaragtay ibn abi xaatima ka warinayo aayaddan sababta ay kusoo degtay wuxuu leeyahay saxaabada baa waxay waayeen fakaduu qatiifatan yowma badrin maalintii beder ayay go oo maaragtay wixii dadka laga soo qaatay khaniimadii ka mida ayay waayeen go-aasaa ku jiraya aawayaa layidhi yacni markay waayeen markaasaa qaar ayaga qaar ayaga ka mid a waxay yidhaahdeen lacalla rasuul allahi sala allau alay wasalam akhadaha qatiifadii inuu nabiga qaatay baa la arkaa bay deen markaasu uu leeyahy cabdullahi bn cabbaas faanzala allahu hadihi alaaya aayaddan rabbi soo dejiyo nabi maxamed see u qaadanaya suuragal maaha inuu go meesha ka qaato wax suuragala maaha in khiyaano loo nisbeeyo ama isagoo wax khiyaanahay suuragal ma aha wakadalika ibnu jariir atabarina sidoo kaleo cabdullahi ibn cabbaas ka wariya uu leeyahay ina hadihi alaaya nazalat fii qafiifatin xamraaa fukitat yowma badrin yani wuxuu leeyahay yani go'aas oo weliba mid guduudan ah oo maalintii badera la waayey hadal ay yidhaahdeen ayay sababteeda aayaddani kusoo degtay ayay leeyihi cabdullahi bn cabbaas ibn jariir itabri uu ka warinaya weyaan marka wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin suuragal ma aha mana dhacayso an yaqulla inuu khiyaano oo qaniimadii oo wax ka khiyaanaa wax suuragala ma aha ama an yuqalla in khiyaano loo nisbeeyo suuragal ma aha weeyaan waman yaqlul qof ka khiyaano oo haniimadii khiyaano la yimaadaa wax un haniimada ka mida haba yaraatee qofka ka khiyaana yati wuu la imaanay bimaa alla wixii uu khiyaanay ayuu la imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wixi uu khiyaanay ayuu la imaanaya yacni waxaa loo jeedaa maalinka qiyaamaha isagoo sidoo dhabarkiisa ku wado luqunta ay u saaran tahay shaygii uu xaday ayuu soo xaadirayaa si ilaahay subxaanahu watacaala oo ugu fadeexeeya maxsharka qiyaamaha ugu fadeexeeya si oo u fadeexooba darteed ayuu wixii isagoo garabka ku wato ayuu imaanayaa weeyaan walidaalika yacni axaadiis aad iyo aad u fara badan ayuu yacni maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga hadlaa can ilghuluuli reebidda la reebayo can ilghuluuli fi lghaniima haniimadoo la khiyaano axaadiis aad iyo aad u tiro badana ku timid waxaa ka mid a xadiiskii dheeraayo muslim iyo bukhaari bukhaari muslimba ay warinayaan xadiidu abi hurayra xadiidu abi hurayra nabigeenna wuxuu abu hurayra wuxuu leeyahay radia allahu canhu qaama fiina rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam daata yowmin nebigaa dhexdeenna maalin ka istaagay buu yidhi markaasuu fadakara alguluula facadamahu wacadama amrahu khiyaanadii khaniimada la khiyaana buu nebiga ka sheekeeyey arrinkeedana aad iyo aad u weynayey yani khiyaanadaas inay aad u weyn tahay ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajiiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa yaanan helin mid idinka idinka midoo maalinta qiyaamaha imaanayo asagoo luqunta uu rati u saaran yahay lahu ruqaa ruqaaga waa sawt lbaciira la yidhahda ratiga cigiisa oo kaleeto un weeyaan asagoo sawt ratigii ou khiyaanay oo dhawaaqayo asagoo luqunta u saaran yahay yaana maalinka qiyaamaha helin buu yidhi asagoo la imaanay yacni uu la imaanay wix hadduu rati khiyaanay isagoo luqunta u saaran tahay buu la imaanaya markaasu wuxuu leeyahay yidhi yaquulu yaa rasuula allahi aqifnii wuxuu dhihi doonaa markii asagoo ratiga ka kor qaylinahayo dusha ku sito yuu dhihi doona rasuulka ilaahayo ii gargaar markaasaan fa aquulu waxaan leeyahay laa amliku laka shay-an qad ablaqtu wax aan kuu awoodi kara lama arko waan ku soo gaarsiiyey xaqa khiyaanada huluulka uu leeyahay waan kuu sheegay baan ku odhan doonaa buui markaasuu haddana wuxuu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajiiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama yacni yaanan helin qiyaamaha markii la tago mid idinkii idinka mid ahoo luquntiisa iyo qoortiisa ku sito faras asagana ciyayo xamxamada waxaa la yidhaahdaa marka yani maaragtay faraska calafka la siinayo maaragtay oo wax cunayo sawtkiisaasu haysto yani waxaa la yidhaahdaa waa sawtun duuna sahiil dananka marka uu samaynayo farasku dananayo sawtka ka yar markuu raashinka maaragta loo geeyo oo kale cawskii wax lamidka uu cunayo sawtkiisaa la yidhaahdaa faras sidaasoo kaleeto ah oo uu luqunta ku sitaa yuusan la imaanin markaasuu fa yaquulu yaa rasuula allahi akifnii faraska isagoo luqunta u saarantay buu dhihi doonaa rasuulka allow ii gargaar markaasaan fa aquulu waxaan leeyahay laa amliku laka shay-an qad ablaqtu waxaan kuu awoodi kara lama arko waan ku soo gaarsiiyey dacwadii iyo xaqii waan kuu sheegay baan odhanaya markaasuu haddana yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam la ulfiyanna axadakum yajiiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi calaa raqabatihi shaatun lahaa duqaa yacni yaanan helin qofkiin oo haddana luqunta u saaran tahay ri maaragtay iyadana ciyayso ay qoorta u saaran tahay yuusan qiyaamo isagoo sitaa yaanan arkin buu leeyahay oo marka uu yidhahdo yaa rasuula allahi akifnii fa aquulu laa amliku laka shay-an qad ablaqtuk hadalkaas aan ku idhahdo waxaan kuu awoodi kara lama arko waan ku soo gaarsiiyaan idhahdo mid kaleu ku daro wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa ulfiyanna axadakum yajiiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi nafsun lahaa siyaax yacni maaragtay yaanan helin buu yidhi mid idinka idinka mid ahoo yacni dusha ay u saaran tahay naf oo weliba maaragtay yacni dhawaaqayso marka naftaas waxay leeyihiin culummadu ku fasiraan addoommaha oo kale ama haweenu haweenkii lasoo qabsaday oo kale mid la cararo la dhuuntay ama maaragtay ilmihii yararka ahaabuu xaday oo qaatay nafsiga kaasaa loo jeedaa bay leeyihiin taasoo kale haddana qiyaamaha dusha dusha isagoo u saaran tahay ayuu imaanaya markaasuu fa yaquulu yaa rasuula allahi akifnii rasuulka allow ii gargaar buu dhihi markaasaan waxaan leeyahay fa aquulu laa amliku laka shay-an qad ablaqtuk waxaan kuu awoodi kara lama arko waan ku soo gaarsiiye nahyiga wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam la ulfiyanna axadakum yajiiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi saamit yaanan mid idinka idinka mid helin asagoo ay luqunta u saaran tahay asaamit waxaa la yidhaahdaa aldahabu walfida dahab iyo fida maarata qalin iyo dahab la xaday ayadoo ay dusha u saaran tahay yaanan arkin fayaquulu marka uu yidhahdo yaa rasuula allahi akifnii faaqulu laa amliku laka shay-an qad ablaqtuk yacni sidaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegay maarata waxaa ka mid ahaa inuu yidhi laa ulfiyanna axadukum لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق يعني قو وطئي مريو ومرك الدبيش كل على ببانيسو أسوى دوش قوة هيانا أركن ومرك أولا يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك مرك واتقرنيسا قف والباب وحي أو خياني نوع دونه بحن نقض مراء الله كبيره أسوى ستو وقوت أساران تهي عذابه ayuu qiyaamo ilaahay keeni si maaragtay maxsharka loogu fadeexeeyo darteed ayuu u keenayaa weya marka arrinkaas aad iyo aad ayuu u adag yahay khiyaanada oo maaragtay qaniimada la khiyaano xoolaha lasoo helaa waa laisku daraa markaasaa dadkii loo qaybiyaayo khumuskii laga bixiyaayo sida ay ahayd loo qaybiyaa walidaalika sidoo kaleetaba uu maaragtay imaamu albukhaari fii saxiixii wuxuu ku warinayaa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhu inuu yidhi kaana calaa fuqali nabiyi sala allahu calayh waali wasalam rajulun ama fakala nabiyi sala allahu calayh wasalam rajulun yuqaalu lahu kirkira nebiga yani waxyaalaha uu maaragtay culculus ama maaragtay alaabta aan la qaadi karaynin oo qaadisteeda culus tahay ayuu nin kirkira la yidhaahda buu nebiga u ammaano ammaano looga dhigi jiray xoolahaas oo kaleeto ninkaasa maaragta loo dhiibi jiray markaasaa faqaala rasul markuu dhintay kirkiraa dhintay ninkaa magaciisa kirkiraa la yidhahda markuu dhintay yani faqaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam huwa fi naar yani ninka saxaabiga ahaa ee nabiga la joogay ayaa la yidhi naartuu ku jiraa fadahabuu yanduruuna ilayhi fawajaduu cabaa'atan qad hallahaa waxay heleen markay raadiyeen nabigu yidhi huwa fi naar markuu dhintay yidhi naartuu ku jira waa ahlu naar saxaabadii way raadiyeen sababta uu naarta ku mutaystay waxay soo arkeen go dharka ka mid aho uu xaday keliya ku soo arkeen inuu cadaabka ku galo oo yani go oo dharka qaniimadii ka mid a ayuu xaday taasuu marka cadaabka ku galay wey sidoo kaleeta abu daawuud iyo nasaa-i waxay warinayeen xadiidu zayd ibni khaarijata aljuhani waxay ka warinayeen ana rajulan min asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalama tuwufiya yowma khaybar nabiga asxaabtiisa nin ka mid ahaa aswad maalintii khaybar la qabsanayay magaalada khaybar la yidhahdo la qabsanayay ayuu dhintay markaasi fadakaruu dalika lirasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiga u sheegeen oo rasuulka ilah hebel waa dhintay kaale maaragtay janaazo ku tukaalay yani maaragtay waa nin caadi u dhintay weeyaan saxaabada nebiguna ka mid aha nebiga markaas wuxuu ku yidhi salluu calaa saaxibikum ani ku tukan maaye idinka saaxibkiina ku tukada janaazadii wuu diiday nebiga inuu ku tukado fatagayarat wujuuhu nnaasi lidalika dadka wejiyadoodii baa isbedelay markay maqleen ninkaa saxaabiga oo inta dhinta nebiga janaazadiisa inuu ku tukado ou diiday wejigoodii baaba isbedelay markaasuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina saaxibakum halla fii sabiili illah yacni haniimadii meeshaan laga helay haniimadii la helay ayuu khiyaanay saaxibkiina buu yidhi sidaas buu marka aniga aanan tukashada ugu diiday markaasii saxaabada waxay yidhaahdeen fafatashnaa mataacahu waxaan baarnay alaabtiisii baan baarnay oon fiirfiirinay wuxuu watay fawajadna kharazan min kharazi yahuudin min kharazi yahuuda laa yusaawi dirhamiin waxaan helnay bay yidhaahdeen yacni baashan kuusha la yidhaahdo ama katiinada la yidhaahdo oo ka samaysan dahab ama jawhar ka samaysan jawharta ama lu'lu'a ka samaysan ayaa kharazka la yidhaahdaa kuushaas oo kaleeto oo maaragtay lu'lu'a ama dahabka waxaan u jeeda ka samaysan jawharta ayuu xaday aan dharkiisa ka dhexelna bay yidhahdeen saasuu marka nabigana ku diiday calayhi salaatu wasalaam inuu janaazadii ku tukado marka alghuluul fi lghaniima waa macsiya kabiira oo aad iyo aad u weyn weeyaan oo aad la iskaga ilaaliyo wey waman yaglul ya'ti bimaa halla yowma alqiyaama qofka yani ciddii wax khiyaanto haniimada asagoo dusha ku sito ayuu bicaynihi shaygii laftiisiibuu la imaanayaa wey wuxuu u khiyaanay wey uma markaa kabacdina tuwafaa kullu nafsin maa kasabat tuwafaa waa loo oofini waa loo dhammaystiri kullu nafsin naf kasta kulligii maa kasabad waxay kasbatay oo shaqaysatay ayaa loo dhammaystirayaa wahum laa yudlamuuna ayagoonan la dulminin ayagoo aanan wax dulmi lagu samayninoo wanaag hadday la yimaadeen aan laga nusqaaminin xumi hadday la yimaadeenna aan wax kale la dul saarin ayaa qof walbaaba wuxuu kasbaday loo oofini waa loo dhammaystiri jazigiisii abaalkiisao kaamil ah ayaa la siinayaa weeyaan yacni wax laga nusqaaminaya male marka aayaddani waxay leeyihiin yacni mufasiriintu tacummu kulla man kasaba khayran aw shara wayadkhulu taxtaha alkhaalu dukhuula alawaliya yacni waxay aayaddan kulminaysaa qof kasta oo khayr iyo shar sameeyo wuxuu sameeyey in laga abaalmarinayo laakiin waxa soo gelaya maadaama huluulkii haniimado la khiyaano laga hadlayay ayadaa u horaysa wax soo galo laakiin waa caam ay leeyihin khiyaanadii oo haniimadaa ka mid ah khiyaanada kalebaa ka mid ah wax alla wixii aad samaysato ayadoo sideeda ah lagugu abaalmarini allah subxaana wa tacaala kuma dulminayo wax lagaa nusqaaminayana lama arko wanaagaad samaysata lagaa nusqaamin maayo wax aadan samaysanin oo dulmi ahna dusha lagaa saari maayo weyan afaman ittabaca ridwaan allah كمن باء بسخط من الله أفمن أحكي اتبع الراعه رضوان الله الله راضي عن شيء زرع عاي قفكاسي كمن أحد من لم يديه باء اللاطي بسخط عراء من الله إلهي حقي سكأهاتي للاطي كامل لم يتباع وما يولي قف إلهي رضيه سهلي أوامرتي إلهي بوقاتي wuxuu rabbi ka reebay buu ka haray yani maaragtay qofkaasoo kaleeto lamid ma aha qofka carada ilaahay la laabtay mukhaalafada uu khilaafay amarka ilaahay yani yani maaragtay nahyigiina uu la yimid wixii alla ka reebayna uu la yimid kaasoo kale lamid ma aha weeyaan marka isku mid ma aha yani taasaa loo jeeda afaman axad ittabaca raacay ridwaan allahi alla raaday ahaanshihiisa raacay ridwaan allahi waxaa loo jeedaa waa amarka ilaahay oo la qaato ridwaan allahi fii awaamirihi wanawaahihi ayuu ku dhaqmay facamila bilawaamiri wajtanaba can nawaahi wuxuu ku camal falay awaamirtiina wuu la yimid wixii la faray wuu sameeyey wixii rabbi ka reebana waa uu ka haray qofkaasi kaman axad ma la mid yahay baa allaabtay bisakhatin caro oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay la laabtay عرض قفك لا لابتينا وخلاف إلهي أمر كيسي أو خلافي سبحانه وتعالى أمر إلهي أو خلافي نهي كيسي أو مارك خلافي أو عكسي يقول يعني ما أحكر ربي يولي من قفك أسلمت معه مرك استفهام كان واستفهام كأي رهلان مفسرينته الاستفهام الإنكاري الإرهلان لمت معها لبدا أسلبا سكمي له سمان مدنا معها ويا ومأواه هيات كيسا يعني مرجع عيسى ماشو قلنا قنا يوي أما مثواه ماشو كنا جانا يعني taas waa ma'waahu hoyaadkiisa iyo meeshuu u noqonayo ku nagaanayo qofkaasi oo caradu ilaahay la laabtay jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo wey wabiisa waxaa baas yeeshay almasiiru noqod baa baas yeeshay yani almaqsuusu bidami jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdaa maaragtay meel loo noqdo u xumaatay weeyaan meel ka xuno loo laabtahay ma jirto saasuu maaragtay allah subxaanau watacaala uu leeyahay weeyaan marka يعني وحوي قفك خير كسميه وناك سميه iyo qofka sharta sameeyo lama siman ma aha ilaahay abti kuma sinno maxay labadooda in la simaado cadaalada ka mid maaha cadaalad maaha waa cadaalad daro mid faasiqa oo mujrima ama shaytaan ah iyo qof muqiic ah oo maarata mu'min ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ka dambeeyo in la simaa labadoodu yani laysa min alcadli cadaalada ilaahay ka mid maaha subxaanahu watacaala qof walbaaba wuxuu mutaystay in lagu abaalmariyo qur-aankana aaday ugu badan tahay afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun allah saasuu le fi suurati sajda qofka mu'minkaahi faasiq miyuu la mid yahay maya maba sinaba labadooda lama sini karo weeyaan taasoo kale weeyaan fi suurati alqasas allah wuxuu leeyahay afaman wacadnaahu wacdan xasanan fahuwa laaqiih kaman matacnaahu mataaca alxayaati addunya ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني قف عن بلنقات أسمى إني حسنة أو لا كل مي ومؤمن كيوي لا كل مدونه قف عن أدونك أرى حيني أو ما متاع الحياة الدنيا لسيين لكن أول أكسنين ميون لم يدي هاي ويان أو برنا قيامها لكيني نار, نار لكليني لم يدمعها ويان هم درجات عند الله هم فسكاس أو رب سبحانه وتعالى كسو شيكيي لبضع منه درجات لو درجات درجوين كو صاحب أهوية يعني لما درجوين لما درجو كلا تكسن وين درجات متفاوتة كلا تكسن أي لي قلنا جنة إلهي بيها شيء يرضيه إلهي قلنا عرض إلهي نارتي بيها لن مركز كمد ما هم لبضع يعني ضدكاتي درجات ذو درجات درجوين كو صاحب أهوية أما اللهم درجات بيليه يعني لما درجه أو كلا تك كلا تكسن أي ليه ولذلك عبد الله بن عباس مركو أيضا فسره وحوليه يعني من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل عند الله مختلف المنازل عند الله يعني وحوليه وحوي قفك إلهي رضيه سراعي هي متك عرى إلهي للابطي منازل شوري يقوليها أي دقيان iyo meelahay degayaan waa kala tagsantaha waa iskhilaafsan tahay weeyaan markaasuu yidhi falaman ittabaca ridwaan allahi athawaabu alcadiim qofka ilaahay ridihiisa raaca ثواب وين إلهي أكتس كلية ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم قفك عرى إله إلا الله سنة عذاب أليم بولية مركهم درجات انت آية داس كهر ريسون بلو علني لبدا النوع والله صوح شيبي بلو علني ياويا ولذلك حسن البصري محمد بن إسحاق صاحب السير مركي أيضا كهر ليال وحيليهين لبدا سنة كشيغان يعني أهل الخير وأهل الشر درجاتنا اللو جدابي لي dadka ahlu khayrka darajaad ay leeyihiin baynama ahlu sharkuna darakaad ay leeyihiin naarta ay ku leeyihiin maarta darajooyin hoos hoose ay ku leeyihiin wallahu alle basiirun allihi arkaya way bima yacmaluuna waxay samaynayaan allah waa arkayaa mar hadduu camalkooda waxay sameeyeen iyo acmaashooda uu ka warqabaay fayujaaziihim calaa xasabiha siday qadarkeedii qof walba wuxuu la yimid unbuu ka abaalmarin allah subxaana wa tacaala weeyaan laqad manna allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim laqad manna allahu allah wuu galladaystay oo wuu ku mannaystay cala almu'miniina mu'miniintiibuu gallad ayuu rabbi ku leeyahay subxaana wa tacaala id waqti uu allah manna ku leeyahay gallad uu kulaha ku leeyahay mu'miniintii oo ku galladaystay bacata uu soo saaray فيهم مؤمنين تتحدوا ذو كسو ساري رسولا رسولا كسو ساري رسولك من أنفسهم نفتوا لحقي سكاء هذا أنفسهم كاء أيها كلا جنسي قد يعني من جنسهم أيها لو جيدا جنسي قد كلا كمت هذا ويا من أنفسهم أي من جنسهم لو جيدا وقت قاس أيها إلهي سبحانه وتعالى قالت وكل يهدتك مؤمنين تا صادرست يعني رمتي آيدني وامتنان وين الله سبحانه وتعالى أدومديس وكقل الذي سنيه بل وحال إلى هذا ونعمة وأكبر النعم وأصل النعم وأيضوي نعمة مد أبو أصل أبو أصل سن أبو وين ونعمة إلهي أدومد مؤمنين تأوسيوي صادرست النبي الله محمد إلهي أبو صادره أو كسر تحت حياه ونعمة وين صبرت وحوية يعني waxay dadka kaga badbaadeen nabiyullaahi maxamed soo diristiisii baadi bay kaga badbaadeen halaag bay qofka mu'minkaa kaga badbaaday adduunka aakharana cadaabka ilaahay buu kaga badbaadaya yacni nicmo ka weyna ma jirto markuu nicmat liimaan ilaahay ku siiye subxaana watacaala bisababi nabiyullaahi maxamed soo dirista nabiyullaahi maxamed ilaahay uu soo diriyay dacwadiisa markaad rumayso waa nicmo aad iyo aad u weyn oo cadaabka ilaahay aad kaga badbaadaysa weeyaan laqad manna allaahu alla wuu galladaystay cala almu'miniina mu'miniintii id waqti dushooda uu ku galladaystay id waqti buu galladaystay bacata fiihim dhexdooda uu ka soo diray rasuulan rasuul uu ka soo diray rasuulka oo min anfusihim naftooda oo kaleeto yacni min jinsihim jinsigiisoo kale ah yacni min anfusihimta hadda waxaa loo jeedaa min jinsihim sababtu waxa weeye haddaanan bani aadam rasuulka laga dhigi lahayn ee malag laga dhigi lahaa ama jinni lagaaga dhigi lahaa ama maartay makhluuq ilaahay oo kale lagaaga dhigi lahaa isma fahamteen dabaaicdiinaa kala bedelan jinsigiinaa kala bedelan isma fahmi kartaan laakiin rasuul aad isfahmi kartaan oo luqadaadii oo kale ku hadlay oo adiga dabeecadaadii oo kale leh oo maaragtay dhaqankaada leh mujeda haddaad jiranayso jiranayo haddaad dhimanayso dhimanayo adig kula mid ah in laguu soo diro oo jinsigaada lagaaga soo diraa waa tashriif jinsiga bashariga ilaahay uu karaameeyey oo qiimeeyey weeyaan waa tashriif waa sharaf waa in bani aadam jinsigeenna ka mid ah jismi yani jinsigeennoo kale ah allah uu rasuul ka dhigo waa nicmo weyn wey bedel intii malaa'ig aanan isfahmi karin ama aan isku maarata isku khilqa ahayn isku abuuris ahayn lagaaga dhigi lahaa waa nicmo ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala weeyaan rasuulkaasoo yatluu calayhim dushooda ku akrinayo aayaatihi allah aayadihiis ku dul akrinayo yani aayaddii waxay la mid tahay yani aayaddan maaragta waxay la mid tahay huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum aayaddaasoo kale bay la mid tahay allah ummiyiintu kasoo dhex saaray yani rasuul ayaga ka tirsan buu ilahay kasoo saaray subxaana wa tacaala wey nicmo kale baana loo sheegay rasuulkaasoo yatluu akrinayo calayhi mu'miniinta dushooda ku akrinayo aayaatihi aayadihiisa qur'aanka ku akrinayo marka aayaadkan waxaa loo jeedaa waa aayaat alqur'aaniya alaayaat alqur'aaniya baa loo jeedaa wey rasuulkaasoo wayusakiihim tahirayo oo dunuubtoodii ka tahirayo weeyaan yacni waxaa loo jeedaa rasuulkaas yusakiihim waxaa loo jeedaa shirkiga iyo dunuubta ayuu dacwadiisa kaga tahirayaa weeyaan u yeeristaan oo tawxiidka ugu yeerayo haddii ay qaataan shirkigii iyo dunuubtii iyo wixii o dhan bu ilaahay u dhaafaya subxaana wa tacaala oo ay mu'miniin noqdaan weeyaan marka dacwadiisa buu uga tahiraa amarkiisa uu farayo macruufka nahyigiisa uu ka reebayo munkarka ayuu allah ku tahiraa mar hadday amarkiisii ay qaataan macruufka munkarka uu ka reebana ka haraan dunuubtoodii bay ka tahirmayaan iyo darisdariskii wixii wasakhahaay oo dhan ayay ka tahirmayaan weeyaan rasuulkaas wa yusakiihim tahirayo shirkigii iyo macaasidii iyo dunuubtii dacwadiisii sababtiisa allah uga uga tahirayo wa yucallimuhum rasuulkaasoo wa yucallimuhum barayo alkitaaba kitaabka barayo waa qur'aankii wey waalxikmata xikmadana barayo oo sunnada nebiga loo jeeda calayhi salaatu wasalaam يعني مارتي الكتاب والحكمة وحلو جدا القرآن والسنة قرآن كي السنة النبي أيو بريا ويا وإن كانوا وحي أهايين من قبل هري ذاتك انت يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت أنا النبي قال صو صار يعني من قبل محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد انت إلهي صدر كهر waxay ahaayeen la fii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadida oo mubiinin mid baadinimadeedu ay caddahay ah baadi cad bay ku sugnaayeen maxaa yeelay yani shirki dhagxaan bay caabudi jireen ma arkaysaa baksigay cuni jireen waxay yani jinnigay caabudi jireen wax walba iska samayn jireen maujeeda marka dalaalkii ugu xumaaday ku jireen oo alkufru billahi washirk ayay ku dhex sugnaayeen ilaahay subxaana wa tacaala soo dirista nabiyllaahi maxamed uu soo diray dacwadiisii ayuu ku tahiray oo mu'miniin muwaxidiina uga dhigay allah subxaana wa tacaala wey wain kaanuu wainahu shaniye kaanuu waxay ahaayeen intaan waatan ay yidhahdaan almukhafafatu min athaqiilati oo damiir isimkeedu damiir shani maxduufa uu yahay weeyaan wain kaanuu wainahu shaniye kaanuu waxay ahaayeen min qablu horay intaana nabi maxamed lasoo dirin lafii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadida oo mubiinin baadinimadeedu ay cad tahay ayay ku sugnaayeen wax shakiya aynan ku jirin waa shirkiga ay ku dhex sugnaayeen wey awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada markii muslimiinta jabka ku dhacay oo gaaladii ay toddobaatan qof ka dileen ayay waxay yidhaahdeen halkee hasiimadan iyo jabkan xageebuu nooga yimi ayay isweydiiyeen dhexdoodii tiiba marka ilaahay subxaana wa tacaala yani tasliya uu ku samaynaya qalbi qaboojin waa dejin la dejinayo waxaa la xusuusinaya hasiimadan yani maaragtay hadda gaartay in ay laba jibaarkeed ay horay u geysteen khaswatu badrin marka idinkoo horay u geysateen maanta maxaad u leedihiin musiibadan keliya uga argagaxaysaan ood u leedihin maxay noogu dhacday baa la odhanaya awalamaa asaabatkum markii ay idin asiibtay kolkii ay idin asiibtay idinku dhacday musiibatun musiibo iyo balaayo idinku dhacday marka musiibadaasi waa maa asaabahum yowma uxudin min qatli sabciina minhum toddobaatankii saxaabada laga dilay ayaa loo jeeda qaswatu uxud weeyaan awalamaa asaabatkum ma markay idin asiibtay musiibatun musiibo oo yani maaragtay hasiimadii iyo jabkii iyo dilkii markuu idin asiibo fii qaswati uxudin musiibadaasoo qad asabtum aada asiibteenood yani la timaadeen milayhaa iyadoo kaleeto aad gaaladii gaarsiis labalaabkeed aad gaarsiiseen baan ujeeda qad asabtum aada asiibteenood gaarsiiseen gaaladii milayhaa labalaabkeed aad gaarsiiseen miyaad qultum odhanaysaan anna haada yani min ayna asaabanaa hadi min ayna asaabatnaa hadi alhaziima halkee haziimadaa naga asiibta aada leedihin qultum baad odhanaysaan anna haada kani xaggee buu ka yimid jabkaan aan jabnay halkee buu nooga yimid baad markaa odhanaysaan miya marka yani qad asabtu milayha waxaa loo jeedaa waa ghaswatu badrina loo jeedaa maxaa yeelay yani mushrikiinta waxay ka dileen muslimiinta ghaswatu badrin toddobaatanay ka dileen toddobaatanna way kasoo kafaasheen weeyaan waa laba laab wey laba laabay gaarsiiyeen baynamaa muslimiinta toddobaatan keliya laga dilay aswatu uxud lagaga dilay badr laakiin labadaas arimood bay geyseen toddobaatanna way dileen toddobaatanna maarata way soo qafaasheen wey markaasaad hadda waxaad oranaysaan aad argagaxaysaan ama haada yani maaragtay min ayna asaabanaa hada linhizaam jabkani xaggee buu nooga yimid baad hadda oranaysaan miyaa wey markaasaa loo sheegay jabka meesha uga yimid hasiimada meesha uga timid baa loo sheegay waxaa leeyahay qul waxa tira nabi maxamedow huwa waxa shaygan asiibay oo oo hasiimada ihi min cindi anfusikum naftiina agteeda ayuu ka ahaaday weeyaan idinkaa la timaadeen yani wuxuu la yimid bisababi cisyaanikum liamri rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga amarkiisa markaad ku caasideen ayaa musiibadani idinku dhacday cisyaankii aad nabiyullaahi maxamed amarkiisa caasiseen maxaa ka mid ahaa amarku waan soo marnay markii kontonkii nin ee fallaarta iyo maaragtay gamuunada ganayey oo meeshaa fadhiisayey jabalkaasuu yidhi dhinaciinna yaanala kaga imaanin weliba uu yidhi haddii aad aragtaan ayadoo haadu na cunayso nalaka adkaadayna maaragtay haadu ayna cunaysaa ha noo imaaninina haddaa aragtaan inaan guulaysanana ha noo imaaninina ayay ka tageen oo amarkii nebiga khilaafeen ay yidhaahdeen yaa qawmi alhaniimata alghaniima ilaa intii yartahay tobankii qofoo meesha ku soo hartay oo meesha lagu dilay mooye ku shahiiday mooye intii kale sidaasay sameeyeen marka cisyaanka halkaasu ka yimid amarkii nebigaad caasiseen markaasaa maaragtay khaalid ibnu lwaliid iyo ciidankiisii fardoolayda ahaa ay soo dardareen tobankiinana meesha ku hartan ay dileen saxaabadan dhabarka uga yimaadeen mushrikiintii carartay ay ka adkaadeenna waa usoo noqdeen markaasaa laisku cestay muslimiinta meeshaasaa toddobaatanka looga dilay weeyaan qultum qul waxaa tidhaa nabi maxamedow huwa hasiimadan iyo maaragtay shaygan idinku dhaca shaygan idin asiibay min cindi anfusikum naftiina xaggeeda ayuu ka yimid yani oo rumaadii dadkii yani maaragtay wax ganayay xaggooda buu ka yimid weeyaan ina allaha alle qadiirun allihii kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah subxaanahu watacaala wuu karaa wuuna falaa markuu raban idinku hasiimada idinku ridaa oo yani libta gaaladuu siini markuu doonana idinku guusha idin siini leanna wuxuu doona buu ilaahay samaynay subxaanahu watacaala marka waxa weeyaan yani walaa mucaqiba lixukmi wuxuu rabbi xukumana cid ka daba tegi karto oo mancin kartoo joojin kartahay ma jirto weeyaan wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fabiidni illaah wamaa asaabakum waxay idinku dhacay yowma altaqa aljamcaani labadii ciidan maalintii ay kulmeen aljamcaan waxaa loo jeeda waa jamcu lmuslimiin wa jamcu lkaafiriina fii uxudin muslimiinta iyo gaalada ciidankoodii maalintii uxud ay kulmeen maalinkaasaa loo jeedaa waa yowma uxud weeyaan wamaa asaabakum waxay idinku dhacay yowma altaqa aljamcaani labadii ciidan oo muslimiinta ciidankoodii iyo gaalada ciidankoodii markii ay kulmeen maalinkii ay kulmeen wixii idinku dhacay oo ah qatligii oo dilkii toddobaatanka laydinka dila ah jabkii idinka aad jabteenay gaaladii maaragtay idin cayrsatay ka mid ah dhaawacii iyo nabaradii idin soo gaaray ka mid ihi waxa way fabiidni illaahi yani amarka allah subxaanau watacaala iyo qadigiisa ayuu arrinkaasi ku ahaaday yani kaainun biqada illahi wa qadarihi ilaahay qadigiisa iyo qadarkiisa ayuu arrinkaasi ku ahaaday ilaah baa hore u xukumay subxaana watacaala waxa shaygaasi inuu hore idinkugu dhici lahaa ayuu rabbi subxaana watacaala hore u qadaray weeyaan marka waxay la mid tahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax kasta ilaahay uu shay kasta waa qoran yihiin oo maaragtay ku asiibayaani waa shay ilaahay kuu xukumay weeyaan wuxuu allah sidaa u yeelay haddana waliyaclama almu'miniina waliyaclama inuu ogaado allah almu'miniina mu'miniinta uu ogaado waliyaclama inuu ogaado aladiina kuwii naafaquu munaafiqiinta ahaa nifaaqa sameeyey oo nifaaqa la yimid inuu ogaado oo labadaa uu kala saaro darteed buu ilaahay sidaa u yeelay weeyaan wixii idinku dhacay sidaasuu rabbi u yeelay marka cilmiga halkan waxaa loo jeedaa waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu cilmigan waxaa loo jeedaa waa kii aan dhihi jirnay cilmu duhuura la yidhaahdaa yacni waxaa loo jeedaa altamyiizu waalidhaar yacni dadka oo la kala sooco mu'minkii inuu soocmo munaafiqa uu ka dhex baxo ayaa loo jeedaa dadka oo loo muujiyo oo maaragtay kii munaafiqaana ou muuqdo kii muminkaana u muuqdo iimaankiisii ou la soo muuqdo baa la yidhahda amaa cilmiga ilaahay subxaanau watacaala arrintaas cilmiga ilaahay kaana haabitan qabla dalika intaysan waqcat uxod dhicin ka hor ayuu rabbi cilmigiisa shay haabit ahoo jiro ou ahaa weeyaan marka waxaa loo jeedaa liyaclama annaasu almu'mina waalmunaafiqa inay dadku ogaadaan mu'minka iyo munaafiqa inay kala ogaadaan darteed buu sidaa allah u yeelay subxaanau watacaala weeyaan waqiila lahum tacaaluu qaatiluu fii sabiili illaahi aw idfacuu waqiila lahum yani hadalkan waxaan ka dhigaynaa hadal mustanafa hadal la bilaabayo ayaan ka dhigayna mubtada ah shay hadda bilaabanayo wey وليعلم الذين نافقوا وهذا كاكو اكا انت هرنتاس لا سكوت وقيل ذا marka hadal hadda bilaabanayaan ka dhigayna وقيل waxa la yiri lahum munaafiqiinti waxa loo yiri taaalow kaalaya munaafiqiinti waa markii Abdullah ibn Ubay oo la noqday 300 oo ciidankii kamid ahaa oo Madiina kula laabtay Nabi Muhammad oo kala laabtay ayaa marka hadalka lagu yiri وقيل لهم waxa loo yiri munaafiqiinti taaalow kaalaya قاتلوا دغالما في سبيل الله إله جدك سكو دغالما يعني إناد وحاو دغالنتان لوجه الله سبحانه وتعالى ولتكون كلمة الله هي العليا إلهي وجه إيسا هي كلمة إلهي إنه كرنقطة كالي او دغالما باللوين أو أما سحددنا الإلهي جدك سكو دغالمين ادفعوا عدوغين مدينة كسو دولي اسك دفاع كالي اسك عليا هذا الكاسال وير أو ادفعوا ama difaaca oo iska dhiciya gaaladan idinku soo duushay hadalkaasaa lagu yidhi haddaadan ilaahay dartii u darareeyey madiinaa la qabsanaya idinkaa laydin laynayaaye kalaya difaac galo iska dhiciya gaaladii intaas baa lagu yidhi weeyaan hadalkaas qofka yidhina waa soo marnay habeenkii aan ka sheekaynaynay ayuu hadalkaas ayuu allah kalaamkiisa ku soo dejiyey subxaana wa tacaala waxaa la yidhahdaa waa cabdullaahi ibnu camar ibnu xaraam waalidu jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu jaabir ibn cabdullaahi aabihi ayaa markii ay cabdullaahi ibni ubay ay laabteen ayuu ka daba tegoo yidhi yani tacaalow qaatiluu fii sabiili illah aw idfacuu aada u canaantay oo ula diriray markaasi hadalkaa yidhahd haddaan dagaal ognahay yani waa idin raaci lahayn meeshaan dagaal ma yaalla bay yidhaahdeen waatay iska laabteen cabdullaahi ibni ubay iyo jamaacadiisa munaafiqiin tahay nabiyullaahi maxamed ay ka laabteen marka hadalkaas waa hadalka lagu yiri weeyaan waqiila waxa la yiri lahum munaafiqiinti waxa lagu yiri taalu kaalaya qaatilu dirira fi sabiilillahi ilahi jidkiisa ku dirira aw idfacu ama madiina difaacda oo cadowgiina kaalay iska dhiciyo muslimiinta sawaadkeedii badiya marka aw idfacu waxa loo jeedaa waa دفاع عدوغينا دفاع ساء دفاعك معناها حتى حتى قال لهم مننا وين إن لم تقاتلوا مسلمين تلا صعدوا عدد كوري بضية كل أحجر مسلمين تي سواتك مسلمين تبضية وين يعني واحد لو جيدا حددنا ندقال مين إلهي درت أدرين حتى مسلمين تكل أحجرة محايا لي يعني واحد إذا كثرة السواد وحي كمتها مما يعني مما يروع العدو يعني كثرة السواد marka dadka la badiyo ciidanku uu badan yahay waa argagaxayaan cadowgii kula dagaalamayay waxay leeyahay allah ilahay cadow aad u tiro badan ayaa idinka soo horjeedo lama dirri kartaan ciidankaasi oranaya marka awid facuuda waxaa loo jeedaa kaalaya sawaadkii badiya oo maaragtay muslimiinta maaragtay yani cadadkoodii badiya kaalaya sidaasaa loo jeedaa weya sida maaragtay sahl ibni sacdin asaacidi radia allahu canhu laga wariyo saxaabigaasi markuu indho beelay sacd oo duqoobay sacd ibni sacdin asaacidi ayaa indhabeelay markuu duqoobay buu indhabeelay markaasuu wuxuu ku yidhi isagoo indhala muslimiinta jihaadka u baxaysa wuxuu yidhi low amkananii labictu daarii walaxiqtu bituqrin min tuquuri lmuslimiina fakuntu baynahum wa bayna caduwin hadday ii suuroobi lahayd buu waa nin waayeelo indhabeelay wey saxaabigaa weeyaan hadday ii suuroobi lahayd gurigayga intaan gato ayaan waxaan aadi lahaa muslimiinta meesha maaragtay dhufaysyada ku jiro cadowga dhulkiisii dagaalka uga jiro ayaan u tegi lahaa buu yidhi markaasaan cadowgii ayaga dhexdoodaan tegi lahaa buu markaasaa la weydiiyo la yidhi wa kayfa waqad dahaba basaruk saasaa u dhahaysa adoo aba arag lahayn waxaad arkaysaa maba jiro indhoolaaba tahay waxaa hadalkaa u odhanaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi qaala liqawlihi tacaala aw idfacu allah wuxuu yidhi haddaydna dagaalamayn aw idfacu buu yidhi yani wuxuu yidhi araada allah wuxuu u jeedaa كثروا سوادهم مسلمين تردوا بضيع أي أجيدا تردوا بضيع مرك مسلمين تردوا بان بضينا وحب ما تريكروا إن دولار عما أركي لكن مسلم كذا كل حجره عدو ضد بضن با كجرا لليهم مرك حد وحي أجيدا يعني ما أركتي أو ادفعوا ذا وحوي كثروا سواد المسلمين مسلمين تردوا بضيع هكهر دينا حتى هتقال كارينا لجل الكليه انت سألوه يريويا قالوا مركاسي وحي رادين لو نعلم قتالا لو نعلم هدان أبنهي أو قرنينو قتالا دقال إنو جرو وماشان أو دقال أرنت أدو سعطان لاتبعناكم وإذ الراعي له وإذ الراعي لحين بيلاد المنافقين يعني وحي أجهدان ماشان دقال وما سعتان إن بعضان بعض سعتان بيلاد دقال لو مجهدوا حي لي حديث دقال الربو رأي عبد الله بن أبي وكريت المدينة اللي جوج لها مكس كما أصبح ذي المدينة أنا قد نلجوج لها إذين وين مركينا بعضان بعض رتاني dagaal meesha kuma ogine ordahay ma dhaafa bay yiraahdeen yaani saas u jeedaan weeyaan hadalkaas Abdullah ibn Amr ibn Haram ay ugu jawaabeen Abdullah ibn Ubay iyo maarat munaafiqiintii la jiray qaaluu waxay yiraahdeen law naclamu hadaan ognahay qitaalan dagaal meesha dagaal inuu ka jiro la tabacnaakum ay diraaci laakiin meesha dagaal kana jiray inaad halaagsantaan u baad u baxdeen bay leeyihiin هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان جملة هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان mufasiriinta macaani aad u tiro badan oo isku dhowdhow isku laalaabanaysa bay ku fasiraan laakiin macnaha runtii aad iyo aad yani ii muuqday oo aan leeyahay macno daahira wey waa macnaha uu maaragtay zamakshari uu ku fasiraayo fii kitaabihi alkashaaf uu kusoo guurinayo macnahaasaa aad iyo aad maaragtay yani aniga ila cajabatay sidaa darteed macnahaasaan anigu ku gaabsanayna insha allahu tacaala hum munaafiqiintii للكفر أي لأهل الكفر قال هذا أهل كيدا أهل كفر يومئذ مالين تاس أي مسلمين تكسوا النقنيين oo uxud ay ka soo laabanayeen badar u soo noqonayeen ay waxaan u jeedaa madiino u soo laabanayeen aqrabu kuwa dhawaansho badan weey nusratan xagga gargaarka minhum yani maaragtay gaaladii waxay uga dhawaansho badan yihiin lil iimaani liahli liimaani mu'miniinta ahalkooda dadka ahlu iimaanka mu'miniinta ah ayay kaga dhawaansho badan yihiin yacni wuxuu leeyahay zamakshari maalintaas intii ka horreysay iimaanay dadka u daahirsan jireen munaafiqiinta iimaan ayay daahirsan jireen wuxuu leeyahay yacni annahum qabla dalika alyawmi kaanuu yatadaaharuuna biliimaan intaa maalinkaas ay saddexda boqol la soo laabteen cabdullaahi ibnu ubay raggiisa intii ka horreysay iimaan bay dadku u daahirsan jireen wamaa daharat minhum amaaratan tudinu yani tu'adinu bikufrihim wuxuu leeyahay calaamad gaalnimadooda muujiso oo tilmaamtana caddaysana maaragtay ma aysan muujisanin kufrigooda wax caddaynay ma aynan muujisanin falama inkhazaluu can caskari lmu'miniina wa qaaluu maa qaaluu markay mu'miniintii ciidankooda ay ka soo noqdeen oo hadalkii ay yidhaahdeen ay yidhaahdeen oo ah low naclamu qitaala latabacnaakum oo kelimad kufri ah ah yacni hadalkaas ay yidhaahdeen markaas wuxuu leeyahay yacni tabaacaduu bidalika can aliimaani almadnuuni bihim iimaankii marka loo malaynayay ayay markaa ka fogaadeen buu leeyahay mar waqtarabuu min alkufri gaalnimayna u dhawaadeen macnahaas ku fasiray marka maalinkaas baa kufrigoodii muuqday mu'miniintana ay ka fogaadeen gaaladiina ay u dhawaadeen weeyaan gaaladiina way u dhawaadeen maxaa yeelay yani waxaa la yidhaahdaa taqliilu sawaadi lmuslimiin muslimiinta cadadkoodii iyo tiradoodii oo la yareeyo soo maaha bilinkhisaal yani kasoo harista ay ku yareeyaan ka haridda ay ka haraan ila cadadku wuu yaraani kun nin ku dhow bay ahaayeen kun nin camalay ku dhowaayeen nebiga asxaabtiisa saddex boqol iyo dhowr buu la soo haray marka intaas cadadkii wuu yaraanaya yaraanshahaas ayaa waxa wuxuu noqonaya taqwiyatan lilmushrikiin gaaladu qawi u noqonaya laanna cadad yaray ka adag yihiin inuu yahay ayay u arkayaan wax saas wax weysanayaan weeyaan marka macnahaas unbaa u daysanaynaa hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan hum ayaga munaafiqiinta للكفر أي لأهل الكفر قال هذا أي يومئذ مارين تاس أي أرنكا سنيينو نبي أي كحرين أي كلمة سيراثين أقربوك قوة وشبذن وي يعني حق الجركارك أي قوة وشبذيه منهم أي قوة وشبذيه منهم قال لي للإيمان لأهل الإيمان أهل الإيمان أو مؤمنين فيها قال لي كقد وشبذيهين مالك إيمان كودي يعني أي موجسان جرى وككعوا نقضي كفرقي بظاهري ويد يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولذلك ابن كثير رحمه الله آية مركو فسره وحوليه علماء ذاتك أهل السنة وحوليه استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان يعني وحوليه يعني وحي أدري شدين ضدك أهل السنة أه waxay u daliishadaan shaksiga qofka qofka keligii qofka xaaladiisu inay isbadbadasho qofka marmar inay xaaladiisu isbadbadasho oo mar uu noqonayo gaalnimada mid u dhowaanayo marna uu noqonayo iimaanka mid u dhowaanayo uu noqonayo baa laga qaadanayaa buu leeyahay يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون وحي أرنيا بأفواههم أففيال كود وحي كليهين ويكشيغيان ما شيء بي شيغانيا ليس في قلوبهم لا بهودا دخلودا انا اهانين قلوبتودا انا كسغنين اي ليهين يعني افكود وحي كشيغتان waxaan qalbiga ku jirin waa maxay muuminiin aan nahay afka kaleeyin laakiin qalbiga maxay ka yihiin kufaar ay ka yihiin gaalay gaala ay ka yihiin way markaas rabbi subhanahu wa ta'ala cadeeyay oo adoomadiisa u daahiriyay inay maaragtay dadkani kufaar yihiin oo munaafiqiin yihiin barina subhanahu wa ta'ala qiyaamaha waa uu ciqaabaya way wallahu alla a'lamu alli ogaansho badan way bima yaktumuna waxa ay qarinayaan wa ogyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas darteed buu adoomadiisa ugu muujinaya munaafiqiin نفاق اي قلبه ku qarsanayaan allah waa ka warqabaayo waa u muujinaya umada adoomadiisu ayuu u muujinaya weey الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين هم كوا منافقين تي الذين يعني اسمه موصول وحكى دقينا خبر مبتديس وقعين يهوي هم منافقين تو الذين كوا يوي قالوا يري لإخوانهم ولا لغود حق النصبك كيري وقعدوا والحال قد قعدوا أيغو فريستي عن الجهاد في سبيل الله جهاد إلهي أيغو كفريستي أي وحي إليهين ولا لغود كيري أهدين لو أطاعونا يعني ضدك مؤمنين تهي أيغا نصبك كلمتك أهاي أو لدى شيء أما قرابة الله أها غزوة أحد بقد لو شهادة كحرة مؤمنين تأها أي وحي كليهين أو أيغا عن راعن لو أطاعونا حتى نقران لحايين أي نقو أطيعي لحايين إنه محمد أصحابي صلى الله عليه وأنا أحد لور راعين هذي نقيين لحايين ما قتلوا لمدلين أحد لقو مدلين بليين هذا الكاسبي هذا لو أطاعونا ما قتلوا هذي أطيعي لحايين oo ay yani sidaan anaga u soo laabanay markaan soo noqdanay ayna raaci lahaayeen lama dileen meeshaas kuma ay dhinteen weeyaan hadalkaas bay leeyihiin marka culimmada waxay leeyihiin laba shay bay kulmiyeen laba jaf waaweyn ayay kulansadeen kow jihaadkii ilaahay jihaadkiisii oo jihaadkii sabiilillah ka haridda ay ka hareen waa qodob wey waa dembi kabiira weeyaan midka labaad waxay kulmiyeen yani maaragtay altakdiibu bilqadari waalqadaa qadarkii iyo qadihii ilaahay inay maaragtay been ka sheegaan ay beeniyaan oo ah hadday annagana ateeci lahay ma dhinteen qof ilaahay ugu talagalay inuu dhinto oo waqtigiisii ilaahay uu qoray inuu halkaa ku dhinta ayay leeyihiin ma ay dhinteen marka qadaha ilaahay kuwa beeninayo weeyaan marka sidaasaa allah yacni subxaana wa tacaala uu noo sheegay wey aladiina kuwa munaafiqiinta aladiina kuwii wey qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahooda ku yidhi wakacaduu ayagoo fariistay oo jihaadkii ka fariistay oo aanan aadin jihaadkii aanan gelin ayay waxay ku yidhaahdeen walaalahood low ataacuunaa walaalaheenni meesha lagu dilay haddayna ateeci lahaayeen oo warkeenna yeeli lahaayeen maa qutiluu lama dilen oo halka uxud laguma dilin qul marka nebi maxamed waxaa ku tidhaahdaa fadra'uu celiya oo iska difaaca can anfusikum naftiinna waxaad ka celisaan qul fadra'uu reeba عن أنفسكم نفتي نوحد كرابتان وتكذب عسان الموت قاربي كإلالية موت كنفتينا بل كإلالية إن كنتم هداتهين صادقين كور شيغيو حضر كاس أتشيغيسان وأه أن الحذر يغني من القدر يعني حذر كإيه دقنيشة يعني دكتونانشة إنه قدر إلهي كاديقي وكاكافين كراي كور كور شيغي هداتهين هذا صنبح لهاين مدينة وجوغي لها إنه صدمتين oo jihaadka uxud uusan u bixi lahayn kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin bal idinka naftiina geeridii ka difaaca baa laleeyahy yani addarcu waxaa la yidhahdaa waa addafcu weeyaan addafcu baa loo jeedaa weeyaan marka yani mujaahid oo kale wuxuu ka warinaya can jaabir ibni cabdillahi radia allahu canhu inuu leeyahay jaabir nazalat hadihi alaaya fi cabdillahi ibni ubay ibni salool cabdillahi ibni ubay ibni salool ayay aayaddani kusoo degtay ra'iisu lmunaafiqiin ay aayaddan kusoo degto qul waxaa tidhaa nabi maxamedow fadra'uu reeba oo ka celiya can anfusikum naftiinna almowta geeridii ka celiya dhimashadii ka ilaaliya in kuntum hadaatii saadiqiina ku warma sheegiyo marka kama ilaalin kartaan qof ilaahay uu qadaray inuu dhinto kama hor istaagi kartaan wey walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata walaa taxsabanna ha u malaynin nabi maxamedow aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiili illaahi alla jidkiisa lagu dilay amwaatan kuwa dhintay ha u malaynanaa laleeyahy yani allah nabiyullaahi maxamed wuxuu ka reebi in loo inuu u maleeyo dadka shuhadada ahi inay yihiin kuwa dhintay asaga haddii laga reeba annagana waana laka reeb walaa taxsabanna ha malaynin oo ha malaynin nabi maxamedow aladiina dadkii qutiluu la dilay fii sabiili illaahi alla jidkiisa lagu dilay oo jihaad fii sabiililaahi ku dhintay amwaatan kuwa dhintay inay yihiin ha u malaynin marna ma dhiman waa nool yihiinoo ilaahay leeyahy bal iska dhaf inay dhintaane axyaaun kuwa nool weeye waa noolyihin hum axyaau waa kuwa nool wey waa kuwa nool wey cinda rabbihim rabbigooda agtii bay ahaadeen yani yani hum axyaauntaan waxa weeye waa khabaru lmubtadain maxduuf wey cinda rabbihimna yani waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa khabarun bacda khabar khabar labaadaan ka dhigaynaa wey khabar labaadaan ka dhiganayna axyaaun kuwa nool wey cinda rabbihim rabbigooda agtiisa kuwa ku nool weeyaan waa nool yihiin xayaata barzakhiyaay nool yihiin dad dhintay ma aha waa nool yihiin u ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waa nool yihiin wey yurzaquuna kuwa la risqi siiyo wey yurzaquuna waa la risqi siiyaa oo dad sida qofka nool oo cuntada u cuno ayay cuntada u cunayaan ayaguna arixiina xaala kawnihim arixiin yani arixiinadaana yurzaquunada damiirka ku jiro faacilkaba ka xaalaynin yurzaquuna waa la risqi siini farixiina xaala kawnihim farixiin ayagoo kuwa faraxsan ah oo farxayo maxay ku farxayaan bimaa shay bay ku farxayaan aataahum allahu ilaahay ou siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah fadliguu rabbi siiyey ayay maaragtay ku faraxsan yihiin ayagoo sidaa ku faraxsan baa risqigooda la siiyaa weya marka wuxuu rabbi siiyey waa maxay waa karaamada ilaahay shahaadada uu ku karaameeyey hawaabta ilaahay uu aakhara hawaab siin doono yacni maaragtay ixsaanka ilaahay uu u galay wanaagga ajriga weynu ilaahay agtiisa ay ka helayaan waxaasoo idil weeyaan risqiga ay cunayaanna waa timaaru ljanna jannada miraheedii bay cunayaan tuxafkii iyo wixii laisku qurqurxinayay dhan bay helayaan waa taas weeyaan yurzaquuna farixiina bima aataahum allahu min fadlihi wey allah wuxuu siiyey ayay ku faraxsan yihin waan soo marnay aayadahan aayad la mid ah fi suurat albaqara baan kusoo marnay walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaatun bal axyaaun walakin laa tashcuruun aayaddaas waan soo marnay hadhihinina muminiinta haddaad tihiin qofka ilaahay jidkiisa lagu dilay hebel waa dhintaha oranina ma dhimanin waa nool yahay qofka shahiidkaa waa nool yahay qof hadduu mar yani maaragtay shahiid mar hadduu yahay waa qof nool wey marka ma dhimanina ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay weyaan dadkaas waa dad farxayo oo sida qofka nool u farxo u faraxsan yahay waa dad la risqi siiyo sida qofka risq nool oo cuntada u cuno ayay u cunayaan weyaan nicmadaasay haystaan weyaan wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan yani qaarkooda qaarka kale u bishaaraynaya biladiina dadkii ayay iskugu bishaaraynayaan lam yalxaquu bihim aanan weli haleelinoon ka daba imaanin mu'miniintii oo min khalfihim gadaashooda ahaa ayay iskugu bishaaraynayaan yani maxay iskugu bishaaraynayaan walaalahoodii mu'miniinta ahaa ee adduunka jooga jihaadka kula jiray oo aanan shahaadada helin inay shahaado heli doonaan markay dhintaanna ay ka daba imaan doonaan arrinkaas ayay ugu bishaareyn iskugu bishaaraynayaan weeyaan yani taasaa loo jeeda walidalika luxuuqa alluxuuqu hunaa macnahaasay ku sheegeen annahum lam yalxaquu bihim bilqatli waashahaada bal sayalxaquun yani qatligii iyo shahaadadii ma aynan helin laakiin way heli doonaan waa ka daba imaan doonaan weeyaan wayastabshiruuna way bishaaraystaan oo qaarkooda qaarka kale u bishaareeyo biladiina dadkii bay iskugu bishaarayna mu'miniintii lam yalxaquu bihim aanan ayaga soo haleelin oon ka daba imaanin oo shahaadadii iyo maaragtay dhimashadii aan uga daba imaanin oo min khalfihim gadaashooda aha allaa khawfun allaa khawfun marka antani waxay leeyihiin waa atii almukhafafa min athaqiila oo ismigeedu damiiru shani maxduufa uu yahay weeyaan wayastabshiruuna yastabshiruuna way iskugu bishaareeyaan yani wayastabsh maxaan u jeeda alla khawfan calayhim wayastabshiruuna way bishaaraystaan oo qaarkood qaar kale u bishaareeyaan biladiina lam yalxaquu bihi min khalfihim dadka aan weli ka daba imaanin ba iskugu bishaarayna allaa khawfun annahu shaniye laa khawfun cabsi calayhim dushooda inaysan ahayn xagga mustaqbalka inaynan ka baqaynin ba iskugu bishaaraynayaan wey cabsi korkooda maaha waxa mustaqbalka jannadii ilaahay bay heleen naxariistii ilaahay bay haystaan weeyaan walaahum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodo taas iskugu bishaaraynaya wey mana aynan murugooninoo waxay ka soo tageen dad u murugoonaya ma aha ولذلك حديث إمام مسلم في صحيحه وكورناي عن مسروق بن الأجدع رضي الله رحمه الله مسروق بن الأجدع وتابعي أنا وكورناي ayaa wuxuu leeyahay masruuq baa wuxuu leeyahay sa'alnaa cabdullaahi can haadihi alaaya cabdullahi mascuud baan weydiinay aayaddan ayaan su'aalnay buu yidhi aayaddan baan weydiinay markaasuu cabdullaahi mascuud wuxuu yidhi yani walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaat aayaddaasaan weydiinay buu yidhi cabdullahi mascuud markaasuu yidhi amaa innaa qad sa'alnaa can dalika annagana waa arrintaas buu yidhi annagana nebi maxamedaan weydiinay calayhi salaatu wasalaam aan su'aalnay markaasuu nebigu wuxuu yidhi arwaaxuhum yani say axyaaba waa nool yihiina layidhi say u nool yihiin shuhadaday say u nool yihiin nebiga u fasiro wuxuu yidhi arwaaxuhum fii jaw fii jawfi tayrin khudrin laha qanaadiilun bilcarshi tasraxu min aljannati xaytu shaa'at ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا يعني وحي دهان وأي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم, ثم نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا يعني ساسو لي حديث كاس امام مسلم في صحيحه وكورنايو نبي وحو يري ددك شهادة روحدودو waxay ku jirtaa shimbir yani maaragtay oo cagaaran caloosheyday ku dhex sugan tahay buu yidhi shimbirahaas oo kaleba u yeelay markaasu waxayna ku dhegan tahay carshiga qanaadiishiisa waaweyn nalalkiisa waaweyn ayay ku xiran tahay buu yidhi markaasay subaxii inta iska soo tagta shimbirahaas ayay maalintii soo daaqsadaan jannada iska soo daaqayaan habeenkiina waxay u soo bayaadayaan qanaadiishaas iftiinkaas iyo maarata nalalkaasi ayay u imaanayaan markaasaa ilaahay subxaana watacaala ayaa fiiriyey rabbibaa eegay yani shuhadadii buu fiiriyey markaasuu la hadlo wuxuu yidhi war wax ma doonaysaan wax ishtahaynaysaanoo jeceshihiin oo aan idin siiyaa ma jirtaa buu yidhi markaasay dhaheen ilaahayow maxaanu doonaynaa waxaan jecelnahay maba jirta wax yani waxaan ishtahaynan oon doonayno lamaba arko waana kanoo waa iska dhex wareegaynaayo maar jannadii baa meeshaan doonno inta tagno ayaan waxaan doonno iska daaqayno iska cunaynaa bay yidhahdeen markii lagu celceliye marka saddex jeer arrintaa la weydiiyo lagu celceliyo maxaa doonaysaan yani hal tashtahuuna shay anta lagu hayo wax ma jeceshiinta la weydiinayo markay arkeen inaan laga tegaynin inay wax weydiistaan mooye aan la dhaafaynin markay arkeen bay waxay yidhahdeen yaa rabbi nuriidu an tarudda arwaaxana fii ajsaadina allahayo waxaan kaa doonaynaa keliya sheegaan codsanayno ruuxdeenna inaad jasadkeennii adduunka ku celiso ayaanu kaa doonaynaa oo marka adduunka aadna geyso markaasna xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhraa mar labaad in shahaado aan soo helno nala soo dilo ayaanu jecelnahay taas keliyahan doonaynaa bay yidhahda markuu allah wuxuu leeyahy rasuulka markay arkeen allah markuu arkay inaysan wax xaajaahoo kale aysan lahayn oo nicmoo dhan ay haystaan tan ay doonayaan keliya adduunka in loo celiyo ay tahay adduunkana aysan mustaxiil ahayn qoftaga inaan ugu soo celinaynin ayaa la iska dhaafay faraha laga qaaday buu leeyahy يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون مؤمنين تي شهداء أها وي بشاريسانيا بنعمة النعمة أي اسكو بشارينيا نعمة من الله إلهي حقك أهاتي إي وفضل ديراتين oo ayadana minhu ay min allahi alla xaggiisa ka ahaatay iskugu bishaaraynaya yacni arrinkaas ayuu qaarkood qaarka kale oo ugu bishaaraynaya waa karaamada ilaahay uu karaameeyo shahiidnimada uu siiyey darajada ilaahay uu jannada yeelay iyo ajrigaas aad u tiraha badan iyo sawaabta tirada badan ayay iskugu bishaaraynayaan weyaan wa ana allaha iyo wa ana allaha waxay iskugu bishaaraynayaan ana allaha alle laa yudiicu inuusan dayacaynin inuusan halaynaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajarkooda iyo awaabtooda inuusan dayacayninoo wax kasoo qaad waxaan yani waxaan wax kasoo qaad lahayn uusan ka dhigaynin ay ay og yihiin darteed ayay isugu bishaaraynayaan marka wa ana allaha hamzada oo la kordhigaayo wa qira'atu ljumhuur wey jumhuur alquraa wa ana allaha bay akriyaan oo markaa wa ana allah haddii la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay binicmati min allahi wa fadlin wa fadlin taasaa lagu cadfaya wey wa ana allah yani waxay isku bishaaraynayaan binicmati min allahi wa fadlin iyo wa ana allaha alle laa yudiicu inuusan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajarkooda inuusan dayacaynin ayay iskugu bishaareeyaan laakiin alimaamu alkisaa'i keligii ayaa wa ina allaha akhriyey qura'ada ka mid a hamzada la hoos dhigo ina la yidhaahdo markii ina la yidhaahdana waxaa laga dhigaya waa jumla hadal musta'nafu bilaabanaya weeyaan marka macnihii wuxuu noqoni وإن الله الله وهذا الهدف كهركب عنوي وإن الله الله لا يضيع ما ضيعه أجر المؤمنين مؤمنين ثواب تودا كما ضيعه وزيادية إلى عمل كود ميلو سنقارين أي إلهي قارسية سبحانه وتعالى ويا يعني درجات أي إلهي ويانا ولذلك ابن كثير وحكسه يقول محمد بن إسحاق هذا الكائن ليه استبشروا وسروا لما عاينوا من الوفاء الموعود وجزيل الثواب يعني وي بشاريستين وين وين وانا الفرح جليه مركي اي اركان وحي ربي او بلن قادي الهي او وفيي هي اجري باد ياد وين مركي اركان اي كفر حين بوليه ولذلك عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وحو اورنجري ايدني وحي كل منيسا مؤمنين تا dhammaantooda kulminaysa kii shahiidka ahaa iyo midka shahiidka ahaynba mu'min iimaan ku dhintoodan way kulminaysaa buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay haadihi alaaya jamacat almu'miniina kullahum mu'miniintoo dhan ayay kulmisay sawaaun ashahiidu wagayruhum shahiidka iyo midkaan ahaynba way kulminaysaa buu leeyahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay waqalamaa dakara allahu fadlan dakara bihi alambiyaaa wa hawaaban actaahum إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين ما أعطى الله المؤمنين من بعده يعني وحو ليه وحا يربو ليه انتو إلهي فضل إعراتين أو أنبياء أشيغو ثواب يتربضن أو أنبياء نبياش أوسي أشيغو إلا إلهي هدي أشيغو انت بدن وحا الرعية مؤمنين توحي لسيه أي الرعية سلاس درتي أيضا مؤمنك مؤمنك وأنا شهيدك أهين iyo midka shahiidka labadaba waa ay kulminaysaa buu oranaya weeyaan الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين موصول كان أو الذين ذا وصفة يعني وحن كدقينا مؤمنين تاسان صفة وقدقينا وي أجر المؤمنين إلهي ما ضيعي مؤمنين تاسو الذين كويا استجابوا أجيبي لله الله أجيبي يعني إلهي دعودي سيرسكي الله أجيبي وي يعني دعوة الله بأجيبين وي والرسول رسولك النبي الله محمد مركو جهادك أويري أجيبي إيه بحتانك أويري قورما لكن بدكاس أجرك أن لا ضيعيني وحوي ذاتك الله يا رسول في سأجيبي من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم مركو كل عي أو أصيبي دبلي القرح يعني ضاوعي iyo nabaradii markay ku dhaceen dabadeed ajiibay dadkaas way dadku ilaahay amarkooda yani ajrigooda ajrigooda usan dayacaynin yani waxay waxaa loo jeedaa ayadani alladina istajaabuu lillahi min bacdi ma warasuul min bacdi ma asaabahum alqarcu waxa weeye nabiga markii uu bader maalintii sabtida habeenkii axadda ay yani uxud ay ka laabteen oo habeenkii axadda ay madiino u laabteen oo dagaalkii dhammaaday qorayshna ay soo noqotay baan waxaan sheegnay horey u soo sheegno ka soo hadalnay in nebiga ay soo gaartay in quraysh ay yidhaahdeen naftooda ay dagaaleen oo yidhaahdeen wax adgaysateen lama arko laanna ru'aasadii maxamed nebi maxamed abubakar cumar raggii odayaasha ahaa waa nool yihiin hadda ciidankala soo abaabulaya wax adgaysateen lama arkeen mar labaad aan ku noqonno aan madiino ugu tagno baabi'inna markay yidhaahdeen hadalkaa markuu soo gaaray oo warkaas nebiga uu soo gaaray waa tii nabigana uu isdiyaariyey oo uu yidhi yani cid cid cid kaloona raaci kartaahi ma jirto ilaa dadkii uxud ka qayb galay mooye uxud dagaalkiisa dadkii ka qayb galay xataa dhaawacii dhaawaca ahaa waa ta watay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo halkaa iyo aadeen meel la yidhahdo xamraa ilasad ayay halkaas nabiga uu fariisto oo u tegey weyaan marka dadkaas dhibka markuu ku dhacay dabadeed ayagoo dhaawaca oo hasiimo kusoo dhacday dabadeed haddana markii la yidhi warna keena cadowgan ka daba tegaynaaye maxaa yeele waxay rabaan inayna istisaal nagu sameeyaan oo na jirid gooyaan aan tagno way wada raaceen hal qof kama harin intii uxud ka qayb gashay oo dhan ilaa waxaa raacay oo lagu daray keliya jaabir ibni cabdilaahi oo isagana aabihiis oo ku reebay gabdhaha maadaama isagii maaragtay cabdulaahi ibni camr ibni xaraam oo jaabir aabihii uu meesha ku shahiiday uxud dadkii ku dhinto ah jaabira markii idan weydiistay rasuulka ilaahay oo anig kaama harin laakiin aabbahay baa i reebay oo gabdhahaas inaan ilaaliyo ugu reebay marka maadaama aabbahayna dhintay anna aan jihaadkan xamraa ilasad kuu raaco markaasaa khaalid waxaa jaabir loo ogolaaday sidaa jaabir keliyaha ka soo raacay baa la yidhaahdaa inta kale waxay ahaayeen dadkii uxud ka qayb galay saxaabadii ka qayb gashay bay ahayd marka dadkii kuu raacay xamraa ilasad ayaa loo jeedaa oo maaragtay yani maalinkii axadda subaxii axaddaba nabigu wuu tegay calayhi salaatu wasalaam weeyaan marka dadkaas way dadka ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda uusan dayacaynin alladiina kuwii ayuusan ajarkooda ilaahay dayacaynin istajaabuu ajiibay oo aqbalay lilaahi yani dacwat allah ilaahay u yeeristiisii jihaadka loogu yeeray iyo khuruujka bixitaanka oo xamraa ilasad la aado loogu yeeray warasuulu rasuulka u yeeristiisa ajiibay dadkaas weeyaan goormay ajiibeen min bacdi maa asaabahum markuu ku dhacay oo asiibay dabadeed alqarxu dhaawaca iyo hasiimada iyo jabka markuu ku dhacay dabadeed dadkii ajiibay weeyaan liladiina dadkii waxaa u sugnaaday ay leeyihiin axsanuu wanaagga sameeyey oo acmaashooda hagaajiyey camalka daacada ilaahay ku hagaajiyey yani maaragtay allah ka cabsaday subxaana wa tacaala liladiina dadkii ayuu u sugnaaday axsanuu camalkooda hagaajiyeyo daacada ilaahay ku hagaajiyey oo minhum muminiinta ka mid a wattaqow baqay oo ilaahay subxaana wa tacaala mukhaalafadiisa iyo rasuulka khilaafkiisa ka cabsaday oo ka dhowrsaday ayay u sugnaaday oo leh ajrun ajri bay leeyihiin ajriga oo cadiimun weyn hawaab aad iyo aad u weyn ayay leeyihiin alajru alcadiimu waxay culammada ku fasirayaan alfawzu fi dunya wanaciimu fi laakhira guul adduunka ay guulaystaan oo cadowgooda mar walba ka guulaystaan iyo nicmo aakhira la siiyo ayaa loo jeedaa weeyaan aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum aladiina mawsuulkan mawsuulka hore un baan ka bedelanay alladii kuwii wey ama waa ka sifaynayna aladiina kuwaasoo aladiina kuwii ah muminiintaasoo aladiina kuwii ah mawsuulkii hore aladiina istajaabuudaas bisanka ama sifa ka dhigayna ama bedel ka dhigaynaa weyan qaala lahum ay ku yidhi qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi annaasu dadkii ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii oo quraysh ah abu sufyaan iyo ciidanka oo wato mushrikiinta ah qad jamacuu way kulmiyeen lakum idinka waxay idiin kulmiyeen aljumuuca alkaiira ciidan fara badan bay idiin kulmiyeene fakhshawhum ka cabsada oo ka baqa dadkii ku yidhi yani dadkaas wey dadka ilaahay subxaana watacaala ajrigooda usan dayacaynin weeyaan dadkaas wey marka aladiina qaala lahum annaasu annaasu laba macnaba mufasiriintu way ku sheegaan dad badanoo ragbi ahoo la soo diray abu sufyaan waatuu soo diray markuu maqlay maxamed yani maaragtay oo usoo diroo yidhi xamraa lasad meesha la yidhahdo fadhiyaa markii la yidhi maxamed iyo asxaabtiisii ayay abu sufyaan nimanu ciidan buu soo diray rag bi soo socday jamaaco socotuu soo diroo yidhi iga gaarsiiya moxamed maaragtay ciidan fara badan inaan usoo diyaariyo rabo inaan jirid gooyo ayaan doonayaay oon baaba'shaan doonaya iga gaarsiiya ama in la yidhaahdo culammadu waxay ku sheegaan hal qof keliya annaas annaasuda hal qof keliya waa lagu tilmaami karaa hal qof keliya ayaa lagu sheegaa oo ninkaas mar waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa nucaym ibnu mascuud alashjaci ninkaasu soo diray baa la yidhaahdaa abu sufyaan ama waxay dhahaan riwaayaadka qaar sida maarata ibn marduya uu sheegayo min xadiidi abi raafic wuxuu leeyahay waa acraabiyun min qabiilati khusaaca nin reebaadiye ahoo qabiilada khusaaca la yidhahda ka tirsan ayuu soo diray abu sufyaan oo yidhi iga gaarsii marka ama naciim ha la yidhaahdo ama ninkaa reebaadiye ha la yidhaahdo ama dad badan ha la yidhaahdee noocow doonaba dad unbaa u yimid weeyaan alladiina dadkii weye dadka usan ilaahay ajrigooda dayacaynin qaala lahum annaasu dadkii ay ku yidhaahdeen mushrikiinta dadkay soo direen ay ku yidhaahdeen ina annaasa nebi maxamed iyo dadkiisa wey ayaa waxaa lagu leeyahay asxaabtii ina annaasa dadkii oo quraysh annaasadan dambe waxa weeye waa abu sufyaan iyo mushrikiintiisii wey ina annaasa gaaladii mushrikiintii abu sufyaan uu hogaaminayey qad jamacuu way kulmiyeen lakum idinka waxay idiin kulmiyeen ciidan aad u fara badan aljumuca alkaiira wey ciidan badan bay idiin kulmiyeen sidaa ku dhaca markaasay ku yidhaahdeen nabi maxamed asxaabtiisii ee fakshowhum ka cabsada gaaladaas ka baqa yaan la idin laynin ka hara saasoo kale awood uma lihiin yani maar saasoo kale bay ku yidhahdeen fa inahu laa taaqata lakum bihim nabi maxamed asxaabtiisa intuu yimaadeen hadalka ku yidhaahdeen markii hadalkaa lagu yidhi nabi maxamed iyo asxaabtiisii ma baqeen oo warkaa ma qaateen mise ma aynan cabsanin allah wuxuu leeyahy fazaadahum fazaada qawlka hadalkaas oo la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum hadalkaa lagu yidhi wuxuu u kordhiyey hum mu'miniintii nabi maxamed iyo asxaabtiisii iimaanan iimaan buu u kordhiyey yaqiinuu u kordhiyey yacni yaqiin bay ka heleen wey yaqiin iyo iimaan ayuu u kordhiye weeyaan marka halkaas ahlu sunnaha waxay u daliishadaan iimaanku inuu kordho iimaanku waa ziyaada waana nusqaamaa taacaduu ku ziyaada iimaanka macaasidan iimaanka waa ku nusqaamaa yani ahlubidaca sidaasay ku khilaafsan yihiin murjiada iyo khayrkeedba taasay ku khilaafsan yihiin weyan ahlu sunnuhu marka aliimaanu yaziidu wayanqus waa madhabka ahlu sunnaha wey nusuustana ay tilmaamayso weeyaan yani markuu ilahay leey fi suurati tawba faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan wahum yastabshiruun iimaanay aayaadka qur-aanka u kordhiyaan muminiintu weeyaan wladiina htadow zaadahum hudan waaataahum taqwaahum yani saas oo kale marka iimaanku waa ziyaada hanuunku waa kordhaa wey aacadu ku ziyaada nusqaan wuxuuna ku nusqaamaa iimaanku wuxuu ku nusqaamaa macaasidu ku nusqaamaa wey mu'miniintii arrintaas yaqiin iyo iimaan bayba ka korsadeen wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen xasbunaa annaga kaafigeennu axadka nagu filani allahu allo weeye gaala kama cabsanayno ilaahay baa nagu filan subxaana wa tacaala weeye xasbuna allah keligiisaa nagu filan ilaahay subxaana wa tacaala wanicma waxaa wanaag yeeshay oo nicmo lahoo wanaagsanaaday alwakiilu alla la tala saarto ayaa nicmo yeesha wey almaqsuusu bilmadxi allah axadka maarata ammaanta lagu gooni yeelayo allah wey ilaahay baa kafaaladiisii ay nicmo yeelata wey wanicma alwakiilu alla la tala saarto ilaahay baa nicmo yeeshay axad lala tala saarto ilaahay baa u nicmole u wanaag badan weya marka qof ilaahay tala saartay oo amarkiisa uu u dhiibto u tafwiidiyey cid ka adkaan kartaaha ma jirto ma ka qaalib noqon karta ma jirto walidalika imaam albukhaari fii saxiixi wuxuu ku warinayaa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xasbuna allahu wa nicma alwakiilu qaalaha ibraahiimu calayhi salaam xiina ulqiya fi nnaar ibraahim ayaa yidhi markii naarta ay dabkii yani maaragtay mushrikiintii nebi ibraahim markuu asnaamtoodii jejabiyey dabka intay u shiteen ay dabka ku ridayeen ayuu nabi ibraahim wuxuu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiil markaasaa ilaahay ka badbaadiyey dadkii oo la yidhi qulnaa yaa naaru kunii barda wasalaaman calaa ibraahim waxba aysan gaarsiin wa qaalaha muxammadun yani hadalkaa waxaa ujeeda waxaa yidhi cabdullahi ibn cabbaas weeyaan hadalkaasuu odhanaya qowl ibn cabbaas wa qaalaha muxamedun nabi maxamedna wuu yidhi markii yani xiina qaaluu ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil nabi maxamedna hadalkaasuu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiilu yani maaragtay allah baa nagu filan oona maaragtay nicmale wey axad lala tala saartana isagaa u nicmale fanqalabuu mu'miniintii way soo noqdeen oo xamraa ilasad bay ka soo noqdeen binicmatin nicmo oo min allahi ilaahay xaggii ka ahaatay ayay la soo noqdeen wa fadlin fadli bay la soo noqdeen marka nicmadan waxay leeyihiin waa waxa weeye alcaafiya caafimaad baa ilaahay soo siiyey cadowgooda asalaamatu min caduwihim cadowgoodaba ilaahay ka badbaadiyey shajaaco iyo geesinimo ay heleen ayagoo dhaawac ahoo shala la soo jabiyey haddana ciidanka ay ka daba tageen waa nicmo kale weeye ziyaadat liimaan oo ilaahay siiyey ajri weyn oo hawaab ilaahay uu siiye weeyaan wa fadlin fadlina way la soo noqdeen dheeraad culimmada qaar fadliga waxay leeyihiin waa tijaara bay la soo noqdeen laanna dadka dhexdiisa jihaadka laftiisa ganacsigiiaa ka socdo fadli iyo tijaarana way la soo noqdeen wey ribxi bay heleen baa leeyihiin ay ku fasiraan wey lam yamsashum nicmadii baa la fasiray lam yamsashum ma unan taabanin mu'miniintii suu'un xumi ma aynan taabanin wax xumi ahoo taabtay lama arko yani xumida waxaa loo jeedaa waa xarbigii iyo dilkii dagaalkii iyo dhaawacii midna ma aysan asiibine bal rajacuu saalimiina mima yakhaafuunahu waxay yani yani saalimiina maa yakhaafuunahu waxay ka baqayeen ayagoo ka badbaaday ayay soo laabteen weeyaan wattabacuu waxay raaceen ridwaan allahi alla raada ahaanshihiisii ayay raaceen markii allah iyo rasuulkiisa ay ugu yeereen in la baxo aqbalidii ay aqbaleen ridaha ilaahay bay raaceen khuruujkaasi bixitaankaasi ku raaceen weeyaan ama in ridwaanka iska camilo iska camimo la yiraahdo wattaba'u ridwan allah ilahi raada ahashiisa raaceen fiima yafcaluunahu wa fiima yadaruunahu waxay samaynayaan waxay ka tagayaan ilahi ridihiisa ku raacayaan weeyaan wallahu alle ذو فضل dheeraadsiin alla u saaxib ah weyn dheeraadsiinta oo cadiimin weyn mid u saaxiba weeyaan inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaahu inamaa dalikum kii naas oo waa maxay lasoo sheegay inamaa dalikum kaa oo ninka idiin imaanayo oo hadalka idiin sheegay wey ashayaan waxa idiin yimid ashayaanu qawlu shayaani wey shayaan hadalkii wey marka laidin leeyahay ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum ayaa wuxuu yahay waa qawlu shayaan weeyaan yukhawifu shayaankuu cabsi geliyaa ay yukhawifukum idinkuu idin cabsi gelinaya yani qowlkiisaas buu idinku cabsi gelinayaa wliyaahu awliyadiisu idinka cabsi gelinaya oo gaaladii ah weya marka yukhawifu ficilka khawafa la yidhaahdo laba mafcuulu qaataa mafcuulkii hore waa go-an yahay waa soo qadaranaynaa yukhawifukum wey wliyaahudan mafcuulkii labaad weyaan yukhawifu yukhawifu ay yukhawifakum idinka ayuu idin cabsi gelinaya yukhawifukum uu idin cabsi gelinay idinkuu idin cabsi gelina muminiintii hadalkiisaasu awliyaahu awliyadiisu idinku cabsi gelinaya awliyadiisana waxaa loo jeedaa awliyaa shayaanka waa kufaarta wey gaaladaasu idinku cabsi gelinaya marka waa qawlu shayaani wax waa ka jira maa waxba idinkama qaadi karaan weeyaan marka falaa takhaafuuhum haddaa muminiintii tihiin shayaanka iyo awliyaau shayaan ha ka cabsanina cabsida ayaga male wakhaafuunii aniga iga baqa buu allah leeyaha subxaana wa tacaala cabsida aniga keliyaha iska leh keliga iga bao cid kaleeto yani maarata ha ka cabsanina wakhaafuuni aniga keliga iga baqa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala isaga addoommadiisa u gargaaro aniga cabsida anig keliya iga baqa wey in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa ilaahay rumaysan haddaad tihiin marka cabsida addoonka yani maaragta mu'minka ah cabsida ou baqaa midda ugu wanaagsanaa la yidhahda alkhawf almaxmuud waxaa la yidhahdaa maa xajaza alcabda can maxaarim illaahi caza wajal shayga qofka addoonka ka reebo maxaarimta ilahay wuxuu rabbi xarimay waxa kaa reebo intuu qofku markuu shay xaaraama inuu sameeyo uu doono cabsida ilaahay uu uga joogsadaa waxaa la yidhahda alkhawf almaxmuud yani cabsida ammaanta leh ee wanaagsan waa taas weeyaan wallah subxaana wa tacala aclam